hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan
kulan wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha habeenka oo aad ka dhagaysataan warbaahintiisna ee siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba meega artis toddobaadkiiba hadahan oo kale ayaad barateen inaad dhagaysataan barnaamijka kaaon kusoo qaadano mowduucyo kala duwan inta uu socdana toddobaadkan barnaamijka waxaan diiradda ku saari doonaa hadduu eebweyne raalli ka noqdo habeenka barta xifdinta qur-aanka kariimka ee ku nool magaalada jowhar inta aan u gudgelin barnaamijka fariinta gaaban
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo ah saaraaf duxuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki habeen badan oo ku nool magaalada jowhar ayaa ku dhiiraday barashada xifdinta qur-aanka kariimka kuwa oo wax ka barta madarasada umuhud ah oo ah mid u gaar ah habeenka islamarkaana ku bartaan xifdinta qur-aanka kariimka ugu horeyn qaar ka mid ah habeenka oo igala qaybgalay barnaamijka umuuraha habeenka ayaan wax ka weydiiyey waxyaabaha ku dhaliyay in ay bartaan xifdinta qur-aanka kariimka kusoo dhawoow barnaamijka umuuraha habeenka ee ka baxay warbaahinta isna adigoo ku bilaabaa magacaaga alxamdulilah ilaah mahadiska anigoo ah cabdibashiir ibraahim alcabde majoon dugsiga aan dhigto magaciisa waxaa waaye madrasatul umulhuda tafiir qur-aan alkariim xabiib bal inoogu warbixi waxyaabaha aad ku barat dugsigan iyo waqtiga aad kusoo maasha allah dugsigan waxaan ku bartaa qur-aanka kariimka iyo waxaan ku bartaa xadiisyaal anigoo ah qof afartan iyo shan sanaa jiraa dugsigan waxaa ugu soo galay inaan wax barto markii la bilaabay waxaa lagaga bilaabay alif maala haddana waxaan marayaa suurado dhaadheeran maraya alxamdulilah ilaam tabaarak aa maraa waa gartay adigoo afartan iyo shan jir ah maxaa kugu dhaliyay xilligan inaad barato xifdinta qur-aanka kariimka waxaa igu dhaliyey inaan jaahil ahay oon waxbarashada u baahanah aa igu dhalisa waa gartay markaagii hore ma waxaad ka mid ahayd dadka ku dhashay miyiga ama waxaad ka mid ahayd dadka ku dhashay magaalada magaalaan ku dhashay balse dhiblayaas ah waxma baran jirin markaan weynaaday waxaan dareemay in waxbarashada ay fiican tahay ay anfacayso
waa gartay markii aad imaanaysa fahankaaga iyo heerka maanta aad joogto bal inoogu markaan imaana waxba ma aqooninba alifkaa lagaga bilaaba meeshaan alxamdulilah juhdiaa lagu soo bixiyey haddana alxamdulilah wax walbo la dir waan qori karaa waa gartay maamo xabiibo habeenka kula midka ah ee xaafadaha jooga markaasi ee aan ku dhiiranin inay iyagoo waaweyn wax bartaan ma jiraa wax fariin aad halkan ugu gudbinayso maasha allah haweenka waaweyn waan u gudbinayaa naag walba oo gurigeeda joogto waxna way baran kartaa cilmaheduna way korsan kartaa aad iyo aadan u anfacaya waxbarashada qofka haday wax fahanto qalbigeeda nadiifa u noqonaya waa gartay qof walbaba markii uu wax sameynaya waxaa jira qofku dhiirigeliya inaad xilligan waxbarato ma jiraa qofku ugu soo dhiirigelisay alxamdulilah qof igu soo dhiirgisa jirtaa ilaa waa maseeray habar waxaan arkay akhrinaysa qur-aanka anna aan aqoonin maseeraa geliyey macalinkaanaan u imid waxaan dhahay macalino aniga waxaan u baahanay inaan wax barto diyaarow dhaata fadal asaa igu dhiirgeliyey aada iyo aada nagu soo dhabeeyey maasha allah kheyr allaha siiya inta badan dadka waaweyn waxay aaminsan yihiin maskaxdooda inay kortama aysan waxba si fiican u qaban karin ka waran qaabka aad u macaamiishaan adigii macalinkaaga maasha allah macalin in badan juhdi ugu bixiyey balse hadda aada maskaxda ii furantay aada u bartaa ma jiraa waxyaabo aad xasuusato xilliga aad bilaabaysa dugsiga markaasi kuugu adkaa ama aqabad kuugu ahaa maasha allah aada iyo aada waan xasuustaa alif la yiraa alwilmulafiin mataqaanaa aada igu adkeed dhabarkaan soo xiri jira markaan soo aada dugsiga mar mar hataa inaan ooyo ay qaban jirta hadda alxamdulilaah waxaan u malayaa biyo cabaa inay taha alxamdulilah ilaaha lagu mahad celinaya macalinkeyga macalin saleebaan lagu mahad celinaya kusoo dhawoow barnaamijka umuuraha habeenka ee ka baxa warbaahinta isna adigoo ku bilaabaya magacaaga sacdiya haaruun cabdixaaji anshiida iyo qur-aan
ka waran markii aad imaanaysa dugsiga iyo hadda heerka aad joogto waxaa kusoo bilaabay alifka
sacdiya maadaama aad tahay gabrad da-yar ah maxaad ugu soo talagashay caruurta ku dhagaysanayso
نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزورية مرضعة حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بديبة المدينة أطعم قبل الواحد وحي أربعين وعمره قد جاوز الستين وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قسيم عبد الله وهو الديب وظاهر بدين دا يلقب أطاع إبراهيم من سوريا فأمه مرية القدية وخير إبراهيم من خارجة هم ستة فخذ به بهم وليجا وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابناهما الستان فتلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم سكت ردية فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم سكت ردية عن تسع نسوة وفاة موسى المصطفى قرين فاقتن النبي المختفى عائشة وحبسة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية للمؤمنين أمهات مرضية kusoo dhawoow barnaamijka umuuraha habeenka ee ka baxa warbaahinta isna adigoo ku bilaabaya magacaaga maasha allah waan ku dhawahay magacayga waa aamine maxamed maxamuud dugsiga waxaan ku bartaa qur-aanka kariimka iyo waxaan ku bartaa axaadiistai tafsiirka qur-aanka ayaa lagu aqriyaa dugsiga
sacdii maxaa kugu dhaliyay inaad barato xilligan xifdinta qur-aanka kariimka qur-aanka aniga ayaan jeclaystay iyo macalinkan oo aada u wanaagsan arday dugsiga dhigata ayaan arkay marka anigana waa maseelay sidaas darteeda waxaan ku gowaamsamay inaan wax barto muddo intee la eg ayaad wax ka barataa dugsigan muddo saddex sano ayaan dhigtaa ka baran heerka aad ka bilowday iyo heerka aad maanta maasha allah heerkayga hadeer aad ayuu u sareeyaa aad ayuuna dugsiga u fiican yahay alif ayaa laiga soo bilaabay haddana suuratu nuuraa ku jira waa gartay suuradaha aad baratay mid ka mid ah wax ma inoogu sheeg haa acuudu billaahi min ashaydaani arajiim وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من درف خفي وقال الذين آمنوا إن القاسرين الذين قسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان غفور صدق الله العظيم وصدق رسوله kawaran waqtiyada aad soo gashay dugsiga iyo waqtiyada aad ka baxday waqtiga aan dugsiga ooyay waqti cayiman ayaa la dhigtaa dugsiga duhurada ayaa lasoo gadaa sida toban saac ayaa laga baxaa dugsiga maasha allah aad u wanaagsan weyna ii suurta gashaa jaanisna waan u helaa aan wax ku barto waa gartay een ma aaminsan tahay fikirka ah inaysan dadka waaweyn wax bari karin ma aaminsani way bara kartaa qof waliba weyne asiga ka go-ontaa ayay ku xiran tahay waa bara kartaa qofka biniaadanka adigoo hooyo ah adigoo caruur leh waa isku dhiirin kari kartaa inaad wax barto haddayba adiga ay kaa go-on tahay muhiimadu waa inay adiga kaa go-on tahay Een, ma jiraa wax fariin ah oo ta halkan ugu gudbinaysa habeenka kulmidka ah ma islamarkaana aaminsan in dadka waaweyn aysan wax barin?
haweenka waxaan fariin ugu dirayaa waxbarashada adinka idiin anfacaysaa inaad wax barataan aad ku dhiirintaan adooga hooyo ee wax waad baran kartaa inaad waxbarashada ku dadaashaan caruurtiina afuku waawisna hooyo wax barato waad bulsho wax barato aad umahadsan adaa mudan dhanka kale maamulaha madrasada umuhudaha ayaan wax ka beydiyey waxyaabaha ku dhaliyay aas-aaska dugsigan u gaarka ah habeenka kusoo dhawoow barnaamijka umuuraha habeenka ee ka baxay warbaahinta isna adigoo ku bilaabaya magacaaga ku dhowahay magacii waa sulaymaan daa'ud siido ee, dugsigani waa waxaa lagu magacaabaa madrasat umulhuda litaxfiid alqur'aani almajiid iyo tarbiyat alawlaad ayaa lagu magacaabaa Een, ustaad waxaad inoogu warbixisaa aas-aaska dugsiga iyo waxyaabaha dhaliyay in markaasi la sameeyo xaruntan
Ee, aasaaska dugsiga waxaa la aasaasay labada kun toban iyo todobadii ayaa la aasaasay Ee, wuxuuna furan yahay sideed sano ayuu dugsi hadda uu furan yahay waxaana ugu dhaliyay waxaa aheeday markaa hal gabar keliya maxaa yeelay ee, wax wuxuu kasoo bilaado fikir wuxuu kasoo bilaado hal qof kadib haddana fikirkaas wuxuu noqdaa mid markaa oo faafo oo guuleysto mid kalena wuxuu noqdaa mid guul dareysto gabar markaa doonaysa inay ayada ay wax barato oo markii ay yareed oo hooyadeed ama aabaheed curud u aheyd oo markaa ku mashquulsay inay markaa ay- ay ari iyo lo iyo waxyaabahaas ay raacdo gurigii oo hooyo ay xoog u aheyd sidaa aageed waxbarashadii dugsiga iyo iskuulka wax maynan soo baranin ee, hooyo gacan midig ay u aheyd iyo aabaheed gabadhiyaa markaa codsatay in dugsiga loo dhigo ayadiyaa loo bilaabay sidaa markaa la waday darisaalaha imaadeen waa ardayda siday imaatay dugsigii wuxuu sii galay jaar uu galay waa ka baxay gurigii markaa qof qoys gurigiis in dugsi lagu sii dhigo oo markaa lasii joogo taas waa kasii weynaaday dugsi ardayda soo badatay ijaar ayaan raadsanay ijaarkii waan helnay ilaa waxaan ku jirnay muddo labo sanaan ku jirnay waa kasoo baxnay ee, haddana waxaan helnay boos oo markaa waqaf ah oo gawar ay ay sadaqaysatay oo ardayda ka tirsan Ee, mid kalena oo ardayda ka tirsan ayadana waxay baxsatay lacagtii dugsiga lagu dhisi lahaa ayay dhiibatay marka ilaa heerkan ayuu hadda taagan yahay dugsigina wuxuu soo maray heerar marka kala duwan haddii aan soo xasuusano oo aan sheegno wuxuu soo maray mar aanan lagu dhihi jirin ee, asigoo aanan wax kalayn kor wax ka dabool aysan lahayn oona la dhigan jiray waqti marka kuleel sideed saaca la dhigan jiray korna wax baraaka kama saarnayn hadduu roob soo do-o waa la kala tegi jiray hadduu markaa oo kuleel daran oo yimaado waa la kala tegi jiray haddii oo gurigii laiskugu yimaado ama meeshii laiskugu yimaadona waa la kala tegi jiray ilaan guriga dadka qaraabay leedahay qoosay leedahay dadka imaanaya saaxiibkeeda imaanayo marka cashar halkaas laguma dhigi karin heerarkaas kala duwanoo soo maray ijaar ayuu soo maray dugsi hadda soo kobcayan haddii ijaar laga sii rabo waa iska dhib badan yahay waa ogtahay oo marka dabeecadaas iyo waxa uu soo maray arrimahaas kala duwan waa gartay een, maadaama heerar kala duwan uu soo maray dhismaha dugsigan ama aas-aaskiisa kawaran heerka maanta aad joogtaan iyo tirada arday wax ka barata
heerka hadda aan joogno waa markaa heer oo guuleystay oo markaa lagu farxay maxaa yeelay wax walba waxay ay rabaan dhabar adeeg iyo adkaysi iyo markaa sabar iyo dadaal ay rabaan waxaan loo sabrina markaa lama gaaro ee, heerka hadda uu taagan yahay ardayda waxay leeyihiin uniform ay leeyihiin hortii ma aysan lahay jirin waxay leeyihiin ee, microphone ayaga ay wax ay ku bartaan oo gaar u ah waxay leeyihiin wax walba oo markaa ee, dugsi uu leeyahay oo wax loogu barto ay leeyihiin ayaga ay ku akhristaan haddii ay noqoto sida kitaabkii haddii ay noqoto sida markaa sambuuradihii cashiradii daraasadihii wax lagu qoraayay microphonekii ay wax ay ku baranayaan uniform ayaga gaar u ah ee, sidoo kale gabdho badan ayaa yimaadeen oo ay u badan yihiin hooyooyiin oo maanta markaa guriga leh oo markaa ilmana haayo ayagoo culeyskaasna haayo ilmana korinayo ay ilmahooda inay dugsi usoo diraan ay iskuulna u diraan ay ayagana soo baxayaan waxbarashadii ay soo aadayaan taas waxay ku tusinaysaa marka dadaalka iyo waxa ay ugu jiraan dhankoodana ayagana way dadaalayaan macalinka keliisma dadaalayo hooyo maanta oo quraac iyo khadal laga rabo oo haddana dugsi dhiganayso way yartaa oo adkaysigaas oo leh way yartaa inkasta oo sanadaha hadda dambo oo gabdhaha aad ay u dadaalayaan waxbarashada ugu dadaalayaan heerka uu taagan yahay dugsigana waa heer markaa sareeyo waa gartay een sidee kan maamul ahaan u qiimaysaan waxqabadka macalinka iyo ardayda dhigata dugsiga
waxqabadka macalimka iyo ardayga wuxuu ku xiran yahay isla shaqeyn in laga helo macalinkii ardaygii iyo waalidkii dhalay iyo macalimkii waalidkii dhan markaan leeyahay waxay iskugu jiraan ilma markaa mas-uul laga yahay gabdho yaryar oo waalidkooda oo markaa mas-uulka ah iyo dad ayaga mas-uul iska ah oo gurya leh oo xaasas leh ama qaarkood hooyooyinkeeda ay dhinteen ayaa joogo marka inay isla shaqeeyaan haddii gabadhii lasoo diro inay markaa ayadana dugsi imaaways macalinkii wargeliyo waalidkii u caamay way soo baxday gabarta meelay ku leexanaysa haddii markaa ay soo baxdo kuwa qaarna way imaadaan kuwa qaarna meelay ku leexanaya inkastoo ay yaryihiin marka haddii la wargeliyo waalidkii la waco oo gabadhii ama waa soo diray ay tiraado guriga hadday tagto way cabsanaysaa haddii intay imaatan way cabsanaysaa maxaa yeele waalidkii waa ogyahay macalinkii ay soo wacay dugsigii ma aadin see wax u jiraanaa la leeyahay haddii dugsi ay imaatana macalinka wuxuu leeyahay waa lagu soo diraya xaggee ku leexatay way cabsanaysaa marka isla shaqaynta labada dhinacba way jirtaa macalimka iyo ardayga ardayga asina waajibaadkiisuu kasoo baxaya macalinkana waajibaadkiisuu kasoo baxaya macalinka maxaad gudbi karo waalidka maxaa yeele dumar waa iska jilcan yihiin ul iyo markaa iyo waxyaabahaas badan inta badan kuma dhacdo inta badan markaa waxaa lagu badiyaa canaanta afka ah inta badan in markaa lagu qayliyo kuwa la tumo kuwa hadda oo soo baxayo oo markaa oo laisdhahayo haddaan oo sidaan la samaynin way baxsanayaan laakiin qof asiga guri mas-uulka ah oo asi iskiisa ku imaado aan la soo jujuubin asigaa markaa diyaar u ah inuu barto ul iyo khayl iyo waxyaabaas uma baahno marka isla shaqaynta macalimka iyo ardayda aad bay u saraysaa waxaa kaloo xusid mudan maalmihii kuu lasoo bilaabaya oo rafaadka iyo dhibaatada lagu jiray saan maysan ahayn laakiin maanta aaday u dadaalayaan gabdha badan oo qur-aanka dhameeyey qaar oo dhexdhexaad maraayo qaar oo hadda soo bilaabanayo qaar oo hadda gabadh hadda arkaysay oo kale waxay maraysaa kalabarka qur-aankay maraysaa laba bisnaa waa dhiman kalabarka waxayna baratay nebiga maarkaa abtirkiisa iyo waxyaabo kale oo axaadiid oo kale ah iyo maaragtaa gabayo oo shicir oo nebiga lagu ammaanayo oo markaa wanaagsan ma jiraa wax dhibaatooyin aad xalisaan marka loo eego dhankii dhaqaalaha ardayda dugsiga dhigata
haa si fiican way jiraan qaar lacag lagama qaado qaarna way dhiibaan qaarna markaa waa lacagta ardayda laga qaado ayay culeyska keenayaan oo intaas ma dhiibi karno intaanan dhiibayna ayay leeyihiin qaar lacagti way bixiyaan intii laga rabay bixiyaan qaarna markay culeys ay sheegtaan oo anaga intaan ma dhiibi karno anaga iska dhiibno waalid nagama dhiibo oo nin anigana mas-uul ahna nagama dhiibe anagaa iska dhiibnay yidhaahdaan marka culeysyadaas way jiraan waa lala kulmaa ardayda qaarkood inay lacagta ay bixiyaan qaarna ay bixinin qaarna lacagtii laga rabay ay wax iska yarayaanoo markaa ay dhiibaan inkastoo dadka bixiya marar qaar oo lala kulmo culeysyo badan qaar ciyoodii ay keenayaan qaarna way soo daahinayaan qaarna waa isdhexdhexaado maba dhiibi karaanba markay helaanay keenayaan markay waayaanna way soo hadlaan sidaana culeys u jira ay dhahaan sidii marka ay isku xaliyaan macalimka iyo ayaga ayaa markaa ay ku dadaalaan wax culeys ah kama taagna dhankaas
waa gartay maadaama dugsiga uu shaqeynayo in muddo ah waxyaabo kala duwanna lagu barto ma jiraa sanadaha soo aadan inaad kusoo kordhisaan haa way jiraan haddaba sida aad arkeen oo aan arkayno sanadkan ama bilahan dambe waxaan kusoo kordhinay in dugsiga loo sameeyo saddex waqti oo duhur keliyaa la dhigi jiray waxaa loo bedelay subax noqod iyo duhur inay soo galaan hooyooyinka qaar waxay soo galayaan subaxdii dadka isu mid ma ahan qaar way shaqeeyaan subaxdii waxay soo galayaan ilaa hal sac tamii lama sac waqtigii dambe imaanayaan cashirkooda waxooday qaadanayaan kadibna shaqadooda iyo markaa meeha ay wax ay ku gadayaan ayay aadayaan qaarna markaa ilma iyo waxaase qurac u karsanayaan saddex sac ay soo galayaan way baxayaan qaar kalena waxay soo galayaan duhurtii ay soo galayaan ay cashiradooda iyo waxooda ay qaadanayaan qaarka aanan wax howl u haynin oo u aalin oonan nin aan guri aanan lahayn oo hooye ay mas-uul ka tahay ayag saddexda waqti ay dhigtaan kuwaas maxaa yeelay shaqana ma shaqeeyaan waxna ma qabtaan wax gurina mas-uulka ma aha kuwaasoo kale ayaan ugu talagelinay in saddex waqti loo bedelo sida markaa oo u baxsanin maxaa yeelay haddii qur-aanka aanan lagu celcelin oo waqti fiican oo dhowr mar lagu celcelinin wuu baxsanaya qur-aanka marka sidaa awgeed waxaan kusoo kordhinay sanadkan in lagu soo daray laba waqti hal waqti ala dhigi jiray hadda laba waqti aan kusoo kordhinay isla sanadkan waxaan kusoo kordhinay iskuol oo bareefat ah kaasoo markaa maalin walba sidaarigti ah loo dhigo gabdhaha marka ay hadda ay ku mahadiyeen oo ay xifdinayaan ay bartayaan maxaa yeelay haddii macallinkii qur-aanka kuu dhigayay oo haddana af soomaali ku baraayo taas way kuu fududaanaysaa horey ayaa isku kasayseen hadduu ingiriis ku baraayo way kuu fududaanaysaa horey ayaa isku kasayseen waxaa laga yaabaa hooyadaas inay kashiixayso macalimiinta bareefadaha dhigo ama iskuulka dhigo inay kashiixayso ay isdhayso adiga oo maanta ilmale oo qof weyn ah maa ilma dhex fadhiisanaysaa in taas ay markaa xoogo walwal iyo waxbarashadii ay ka reebto sidaa awgeed inta mudda ay soo joogtay dugsiga mudda ay soo joogtay macalinkii waa is dabeecad yaqaanaan waa isla dhaqmaan sidaa awgeed marka cashiradeeda iyo waxeeda marna kasoo dib dhici mayso waa gartay ustaad adigoo ka faaidaysanaya jaaniskana ku siisa warbaahinta isnaay ma jiraa wax baaqa aad u jeedinayso bulshada reer jawhar ee ku dhagaysanayso
haa wuu jiraa baaq bulshada reer jawhar waxaan ujeedin lahaa aan markaa inay ku dadaalaan waxbarashada dhan walbo haddii ay noqoto qur-aankii haddii ay noqoto waxbarashada kale maadiga ay noqoto haddii ay noqoto dadaal dheeraad ah inuu markaa qofka oo badiyo akhriska qofka hadduu akhriska badiyo hadduu uu maadiyaha iyo hadduu uu waxbayaha oo cilmi uu baranayaba lamadooda buu ku faa'iidaya maxaa yeelay qofka akhris badan wuu ka aqoon badan yahay haddii oo qofkan buugaagta uu akhrinayo sheekooyinkii waxyaabihii dhacay oo buugaagta caadiga akhrinayo waa wax walba uu ogyahay wuxuu la mid yahay xataa qofka waddankaas joogo oo markaa laga sheekeynayo tusaale ahaan haddii laga sheekeynayo new york ama marka america haddii laga sheekeynayo buug ahaan haddoo ninkan u barto waxyaabaha dhaqanku ah waxyaabaha wadankaas oo oo lama taabtaanku ah oo taariikhigu ah meesha ay ku yaalaan waxa ay ku yaalaan dadka oo markaa oo halyeeyadu ah waxaasoo dhan buuga ka akhrisanaya ninkii tagayna oo caadi oo si life oo baratical aan u soo arkay iyo kan waa isku mid maxaa isku mid ka dhiga akhrinta badan sidoo kale qur-aanka iyo markaa aqoonta markaa loo fiiriyin aayadda u horeysa oo nebiga kusoo degtay waxayba eedba iqra bismi rabbika aladii khalaq ay eed nebi maxamedow akhri rabbigii markaa adiga ku abuuray macbuudkii ku abuuray akhri ayaa la yirahda aayadda u wareyso akhri ah taas waxay ku tusinaysaa akhrinta inuu qofka wax badan u taraayo oo wax badan ay kusoo kordhinayso dadka reer jawhar waxaan ujeedin lahaa gaar ahaan haddana qaybta dumarka inay ku dadaalaan waxbarashada diinta ah maxaa yeele dumarka waxaa u wanaagsan inay markaa aqoontii iyo waxyaabahaas ay baran lahaayeen inay diinta xoogga ay saaraan aqoontaas kalena ay bartaan maxaa yeelay birito markii ay bartaan aqoontaas kale waxaa laga yaabaa inay wax kale oo fitna ah ay usoo galaan oo markaa diinta aynan shaqo ku lahayn iyo waxyaabo kale waxa diinta ay shaqo ku lahayn aan sheegaya waxaa ka mid ah inay markaa dumarka madax aysan noqon karin gabadh haddee tiraahda madaxweynaan noqonaya sidaana noqonaya oo nebiga sala allahu calayi wasalam oo ka diiday taasaa la diidaya laakiin diintu way u banaysay inay ditoores ay noqoto kalkaalis ay noqoto xafiis ay fadhiisato markaa wax ay kala kala adeegtaan waxaasoo dhan way u banaysay diinta laakiin waxaa loo diiday inay markaa maamul iyo madax iyo waxyaabahaas ay noqoto ayaa loo diidaya iyadoo markaa gabadha u baranayso aqoonteedana ay baranayso ayaa laga rabaa qeybta ka khusayso inay barato qeyb waxay khusaysaa ragga qeybna waxay khusaysaa dumarka qeybta ayada dumarka khusayso inay gabadha ay barato dadka reer jowhar ah inay xifdiyaan qur-aankii iyo waxbarashadii kadibna ay usii tilaabaan waxyaabaha kale usii tilaabaan guud ahaan dhegeystayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka umuuraha habeenka oo aad ka dhageysataan warbaahinta isnaa siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba meegaartis toddobaadkan barnaamijka waxaan uga hadlaynay habeenka barta xifdinta qur-aanka kariimka intuu socdayna anigoo wasaaraadana socodsiinaya dhankay farsamada waa injineer zaki tan intaan ku kulmi doonno barnaamijkan mid ciinkiis ah waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiin